fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan ayaa lagu ansixiyey dufcaddii labaad ee xukuumadda cusub oo isugu jiray wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno guddoomiyaha golaha wakiilada mudane yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo kalfadhigaasi maanta guddoominayey ayaa furay fadhiga intaasi kadib mudanayaashii golaha fadhiyey waxay mid mid cod aqlabiyad gacantaaga ku ansixiyeen wasiiradii iyo ku-xigeenadii la hor keenay oo qaarkood ay soo bandhigeen waxqabadka iyo qorshaha ay damacsan yihiin inay ku hogaamiyaan xilalka loo dhiibay iyo xafiisyada loo magacaabay xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa warbaahinta u sheegay waxa ay uga duwan tahay fadhigan maanta ee ansixinta wasiirada cusub maanta waa taariikh ilaahay baan ku mahadinayaa inaan labada gacmood maanta taagay saddex sannayo badh aan golaha fadhiyay markii koowaad wasiir buuxa ee gabooyey oo siyaasadda madaxweynaha aanu hareerihiisa taagnayn howl adag la soo marnay la soo halgannay inay hirgelisay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waa ku mahadsan yahay ilaahayna waa ku mahadinayaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa shacabka somalilan ee sinaanta iyo quruxda iyo wadajirka jamhuuriyadda somalilan shacab oo codkii ugu badnaa aniga igu doortay maantana wasiirkii ugu horreeyey afar iyo soddon sanno kadib saddex sanno iyo badh golahaan fadhiyey inaan gacanteeda ku taago inkastoo dhammaan wasiiradii shalay la ansixiyey iyo kuwa maantuba ay xilalka loo magacaabay hore ula wareegeen ka hor intaan la ansixin haddana waxay soo bandhigeen barnaamijyo waxqabad oo aada u miisaan culus balse siyaasiyiinta qaarkood waxay sheegayaan in arrimaha ammaanku ay noqon karaan caqabad hor leh oo ku timaada xukuumadda haddii aan si deg dega wax looga qaban kuwaasi oo ay ka mid yihiin colaadaha ka taagan gobollada bariga iyo ciidamada madaniga ah ee kala duwan ee deegaanada qaarkood laga sameeyey sida uu sheegayo xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada marka ugu horreysa waxayd xukuumadda intaana xilka la wareegin golaha siiyo sida sharciga qodob dastuuriya bay khaldaano yidhahdaan maalin walba maad aragtay ku-meelgaar baa loo siyan karaa ku-meelgaarka waxaa loo siyan karaa waxa weeyaan tusaaleaan haddii wasiirkaoo kale is casilo oo madaxweynuhu warqadu qoro dhaa wasiir ku-xigeenkaa kusima noqonaya horta siihaynta sagaashanka maalmooda sharciga waa sida adduunyada wasiir cusub oon shaqadii galay waana curfi lala qabsaday kaas xukuumadda waxaa loo ansixiyey saddex qodobo wey baa laga rabaa waxaa laga doonayaa waddankan dib buu ugu noqday afar iyo sagaashankii jabhadaha dhexdiisa ka dhex adeeganaya magacyo reer leh ciidankii qaranka magaciisiina qariyey xukuumaddaa waxaa laga doonayaa muddo lix bilooda inay ciidamada qaranka ku habayso haddii dadka somalilan ku nool qaybeen jabhada haysato dadka kalena waxay ku khasbanaan doonaan inay jabhada samaystaan iyaguna isku difaacaan annagu markaa xukuumadda madaxweynahana waanu sheegnay muddo lix biloodaan sugaynaa haddii lixdaa bilood lagu qarameyn waayo magacii ciidanka qaranka la soo celin waayo adalin baayar ciidan la idhaha baad ku arki doontaan buuramiya awdal geesta kale wasiirka warfaafinta somalilan axmed yaasiin sheekh cali ayaanleh oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay la ansixiyey ayaa shacbiga somalilan ka codsaday inay ku garab siiyaan difaaca iyo adkaynta nabadgelyada annana waxaan ilaahay ka baryaynaa xilkaa ay noo xalaaleeyeen ay noo ansixiyeen in ilaahay nagu asturo nala garab galo muwaadiniinta reer somalilanna waxaan ka codsanaynaa adeegayaal baan nahay waxaan u adeegaynaa waa qaranka iyo shacbiga somalilan waxaan idinka codsanaynaa inaad adeeggaan nagu garab gashaan inaad difaaca qaranka nagu garab gashaan inaad dhaqaalaha dhiskiisa nagu garab gashaan inaad bulshada isku keenkeeda nagu garab gashaan askariga difaaca inoogu jira jiidaha hore jooga mooral buu u baahan yahay ka jeebkiisa cashuurta ku waajibtay ha bixiyo ka hadalka qaybinayaa ha taageero ka wadannimada ku jirtaa ha soo saaro waxa ku jira jeebkiisa iyo caqligiisa aynu wada difaacanna qarankeenna aynu isu wada saamaxna caloosha wixii ina kala gaaray oo dhan dhinaca waxqabadka filashada ugu weyn ee ay dadweynaha reer somalilan ka filayaan xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa ugu horeeya adkeynta nabadgelyada wax ka qabashada cadaaladda iyo garsoorka kobcinta dhaqaalaha iyo tayeynta waxbarashada caafimaadka iyo biyaha